waa sax saad u sheegtay xildhibaano oo federaalka ah iyo xildhibaano iyo wasiiro isku jira oo koonfur galeed south west ah yaa yimaada maanta waa booqasho oo magaalada ay soo booqdeen oo kormeerkooda iyo safarkoodii ay kamid tahay wax kale ma jirin haddana magaalada shacabka waa waa shiriyeen oo way la kulmeen wax dhigaana ma jiro waa waa yimaadeen waa jirta arrintaas ujeedka ay usoo gaareen magaaladu maxay kugu sheegeen
ujeedka waa magaaladooda waa deegaankii laga ay ay ay matelayaan ummaddii ay matelayaan kamid tahay way soo inay arkaan sida ay ku nool yihiin dadka magaaladaas halkeed iyo ummadaas inay arkaan socodkooda intaas ay badnaa waa gartay dadku markay arkeen oy wareysteen maxay dadku usheegeen iyagu maxayna ayagu naftirkoodu dadkii ka qaadeen oo jawaaba
waxay u sheegeen waxyaabihii magaalada iyo deegaankii iyo horumarkeeda iyo nabadgelideeda waxay u ballan qaadeen waxii mas-uuliyadii degmada ay ay federaalka iyo south west iyo horumar iyo dibudhis iyo wixii la heli karo oo mas-uuliyadooda ku ay ku aadanayd ay u sheegeen waa gartay rag dhuura kollay boqol bay kamid tahay gobolkii boqolna xoogaa waa la isku haystaayo siyaasad baa ka jaaganoo dhinac baa maamul cusub looga dhawaaqay bal adinku xaggeed raacsantihiin haddaad reer rag dhuura tihiin
horta anagu waa gudoomiye degmo rabdhuru waay waxay meelahaas oo arimase gobolka ah ama gobol ay ka wareysanaysaa mase south west ay ka wareysanaysaa taas laakiin aniga hadda degmo ahaan wax dhibana mana hayo olaadna mana hayso waa degmo ka tirsan gobolka boqol ayaan yaa nahay codkaygana waxa weeye xeer degmo ay ku egyahay wax dhibaato kalena kuma arno degmada iyo adiga oo maamulka ah ma maamulkii koonfur galbeed baad aqoonsan tihiin mise maamulka boqol sare ee dhinac ka mid a boqol looga dhawaaqay waxaan ogoonsanahay maamulka south westiaan ogoonsanahay unaga waa gartay
markaan intaasaan ogoonsanahay dawladda federaalka
kolley rab dhura mararka qaar waxaa ka dhaco iska horimaadyo u dhexeeya shabaab iyo ciidamadii dawladda waa deegaan muddo ciidankii dawladdii amisom ay gacanta ku hayeen see wax u jiraan dhinaca amniga waxaa la leeyahay ma fadhiyo
may horta waa saad u sheegtay deegaamada oo dhan ba marar gaar way meelahaas nimankan way soo iyagoo socdaan marmar way soo geli karaan laakiin wax joogtaa ma aha hadda intaan la degan yahay magaaladan ilaa oo intay dawladda imaatay hal mar ay hal mar ay soo weerar soo qaadeen oo saldhig waxbay kusoo tuurtuureen weligood kale ma imaanin oo weerar kale kuma soo qaadin erideedana kuma jirin halkaas habeena safar dheer iyo socdaal dheer intay usoo galeen wax kusoo tuureen ciidanka etoobiya ee jooga ee deegaanku waxaa laleeyahay naftirkiisu dadku xadgudub iyo xoogaa kula kaca mararka qaar ay xanaaqaan oo dhibaato loo geysto ama falal amni darro ay la kulmaan maxaa ka jiro may may wax sax ma war war oo sax ma kaas waa ciidanka etoobiya waa waa gacan dhaaf mase dhibaato kale oo hab yaraate ma jiraan waxaas wax sax ma war jiri maa kaas xaaladda guud ee dhinaca nolosha waa sidee deegaanka
nolosha alxamdulilah waa iska fiican tahay oo maciishadeedana sida magaalooyin kale oo dariska ay limid tahay wax dhibaato kale ma qabaan dadka deegaanka nabadgelyadana ilaa xad waxaan dhihi karaa way way waa iska fiican tahay boqolkiiba boqol lay la dhihi karna mooye inta kale waa iska fiican tahay xagga maciishadeeda iyo ganacsigeeda iyo way iska fiican tahay taas intii deegaamada gobolka ay ay degmooyinka ama tuulooyinka nagu xiran bay limid tahay maayo waxa gorod ee kale ma qabaan